بسم الله الرحمن الرحيم
waa qaybta shanaad ee taxnaha geedigii gurguurta guula mise gibidhaclayn oo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku falanqaynayso colkii labada sano ahayd uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga qaybtan waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ugu guuldaraysatay inay wax u qabato dadkii ay sheegaysay inay iyadu dowlad u tahay masaa'ib rabbaani oo dalka ka dhacay labadii sano ee lasoo dhaafay ayaana bannaanka soo dhigay in xasan sheekh maxamuud aanu dhib mooye dheef ugu maqnayn ummadda soomaaliyeed fatahaadihii dalka ku dhuftay gaar ahaan gobollada geda iyo hiiraan ayay dowladda xasan sheekh maxamuud indhaha ka fiirsatay heer xitaa ay musuq maasuqday intii yareed ay beesha caalamku soo siisay mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ayaana qiraya sida filimka lagu soo bandhigayo inaanay dowladda federaalka waxba ka qabanin masaa'ibta iyo culeysyada qabsaday shacabka soomaaliyeed waxaad mooddaa gobolkii gado in uu ireland jasiirad noqday ku xiran dowladda kenya ee soomaaliya aan u furnayn ee aan lahayn buundo ee dadkii uusan gaarin gargaar ee dadkii ay la tabaalaysan yihiin dad mutadawiciin ah yaa waxay gadeen doomuhu dadku ku socdaan yaa waxay u gadeen deegaankii ilaahay hadda waa yaallaan lama qaadin dowladdaa waxay tiri annaga qaadayna ma qaadin waxay kirayn la-adaa dowladdii diyaarad fokar ahoo shan kun oo dollar oo dadkii xataa wixii inaan la gaarsiin karin oo caqabado ay dowladda dhexdeeda ay ka jiraan oo la leeyahay raashin gargaar u yimid halla canshuuro oo canshuur dhaaf aan la ogolayn la xayiraayo la caqabadaynayo iyadoo lagu marsiyoonayo dowladnimo iyo waxaa jira iyo waxaadan aada u fahmi karin runtii dhulka ay ka taliso dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda naftooda culaysaa ka jiro
si ka duwan dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waajahaysa dagaal adag ayaa haddana dhanka kale waxay mas-uuliyad iska saartay u gurmashada dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga wuxuu filimka soo gudbinayaa howlo ballaaran oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool deegaanada fatahaaduhu saameeyeen daaweynta dadka bukaanada ah iyo in la siiyo gurmad raashiin oo kala duwan kuwaasoo labadii sane ee ugu dambeeyey maamulada wilaayaadka islaamiga gaarsiiyeen dadka tabaalaysan magaciiga waxaa la dhahaa qoraash amar cabdi yaa laydhahaa oo waxaa degan yahay hawaaye alxamdulilah biyana baabi'iyey mujaahidiinta culummada maanta waxaa noo keenay raashin fara badan aan ku farxanay aadi aad raashinkana waxaa ka mid eh sokor bariis bur timer alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahow gaadan buurkan saaran dab allah ka kiya ayakana guul allah ka siiyo sida ka muuqata isdaarka mas-uuliyiinta sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka iyo qaybaha kala duwan ee maamulada islaamiga ayaana u kala harin howlaha gurmadka ah waxayna tilmaameen in tani ay tahay waajib diinad iyo xuquuq ay ka mudan yihiin dadkooda ay gudanayaan
dadka mujtamaca annagaa ka mas-uula annagaa ka dhalannay annagaa ilaahay nagagala xisaabtamaya subxaana wa tacaala inaan qabanno yacni shaqadatan inaan qabanno waxay u baahan yihiin inaan qabanno waxaan awoodi karno inaanan ka hagarsan ilaahay idankiisa gacanna aan diintooda ku difaacanno iyo dalkoodii iyo gobonnimadooda gacan aan ku difaacanno gacanta kalena waxay u baahan yihiin ee xaajaad ah inaan ku gudanno
mid ka mid ah furimaha dagaalkuu xasan sheekh maxamuud ku sheegay inuu ku weerarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu ahaa dagaalka fikriga ah filimka ayaa soo bandhigaya sida uu ugu guuldaraystay xasan sheekh maxamuud inuu ummadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in isaga iyo shisheeye ay isbarkan yihiin ay ku taagan yihiin waddo sax ah wiilasha xurnimadoonkaana ay yihiin kuwo khaldan si looga hortago lala dagaaleedka xagga fikriga ah waxay maamulada wilaayaadka islaamiga abaabuleen kulmo ballaaran oo laysugu keenayo hormuudka bulshada oo isugu jira culimada waxgaradka iyo mas-uuliyiinta waxaana dhammaan kulamadaas ka soo baxay in la isgarab taago mujaahidiinta laguna hortago gulufka lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga wadaadidii ay dowladda federaalka ku kulmisay huteelada dhagaxaanta lagu soo gadaamay ee muqdisho ayaa noqday kuwo lagu maadeystay ayna ku dhiiradeen hogaamiyey kooxeedyadii muqdisho ee raggii shalay ee fadwoonayey oo anigoo kale ka soo dhigayay xaaraanta naga dhigayey oo dad wax un ka shaqaynaya naga dhigayay maantay booskii ay annaka nagu sheelay nagu sheegayeen boos ka sii hooseeyey jooga ee kuwii shalayna lahaa gaalada in la salaamo waa xaaraan oo nagu ceebanaya gaalada salaanteed maanta gaaladii hoos joogaan war culimannimadu midday munkar kuu dirta maaha war culimnimadu waa midday cabsi ilaahay iyo maaragtay midnimo jacayl ummadeed midday ka shaqaydo wanaag ka shaqayda wey لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما labada sane uu xasan sheekh maxamuud duulaanka ku ahaa wilaayaadka islaamiga waxay xeryaha tababarada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo galeen kumanaan dhallinyaro jihaadoon ah kuwaasoo kicisay fataawadii culimmada iyo istinfaarkii hoggaanka mujaahidiinta شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الليل dhanka warbaahinta dowladda federaalka ayaa ku jabtay dagaalka iclaamka waxaana riwaayaadkeedu noqdeen mid la isku halleyn karin oo ay tuhinsan yihiin xitaa taageerayaasheeda si ka duwan warbaahinta maqalka iyo muuqaalka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku soo dhalaalay hooshii ay ku aadanaayeen halka kaamirmaanada alkataa'ib ee xaadir ku ahaayeen furimaha dagaalka waxay wariyaasha idaacadda al andalus iyagana si joogto ah ugu gudbinayeen bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah hadba halka uu marayo xaalka waa hagaag walaalaha muslimiinta ah idan dhegaysanaya halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus meel kastoo joogtaan iyo si kastooo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan goordhow idiin soo tabinaynaa barnaamij tabin toos ah oo mid ka mid ah xerooyinka murtadiinta iyo saliibiinta ay ku wada sugan yihiin mujaahidiintu ay weerar cag marina ku qaadeen barnaamijkeenna waxaa noo tabin doonaa oo idinku wareeji doonaa maxamuud sheekh axmed tooshow iyo stuudiyaheena saddexaad haye maxamuud
dhanka kale ciidamadii lagu soo tobabaray dalka dibaddiisa u adeegayay danaha shisheeyaha ayaa buudka lagula tuntay kuwaasoo noqday badankooda wax la dilo waxiise soo dhiibay iyo kuwo ka fiigay dalka oo dibadaha tahriib u aaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaana qiray xaqiiqdan caqabad ka yimid waxaa ka mid ah inuu ciidankii burburay ciidanka unityo aada u tababaran baa ku jira unitka danab eh, unitka gorgor eh, unitkan lagu soo tababaray eh, imaaraadka ee la dhihi jiray ee lagu tababaray eh, eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran
haddaba laba sano iyo soo afjaritaanka gulufkii xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxay khubarada ka faallooda arrimaha amniga tilmaamayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku diyaarinayso dowladnimo iyo inay soomaaliya isku fidiso waxa la sugtaana ay tahay in iyadoo weerar ah maadaama colkii xasan sheekh maxamuud ay iska difaacday shabaab waxay isu diyaarinayaan dowladnimo waxay isu diyaarinayaan dagaal kale Een, eh, dadkoodii kaydka ahayna weli way u joogaan nimanku nimanku shaqo fiicanay haystaan shaqo aada u fiicanay haystaan niman cadowgoodana yaqaana saaxiibadoodana yaqaana danahooda yaqaana hadafkoodana yaqaana weyaan
waxaan rabaa marka inaan sheego shabaab xoog buu leeyahay maanta they are strong and they were stronger and more sophisticated by the day way ilaa intay jireen abuurmeen ilaa hadda maanta ugu xoog badan yihiin reality in la sheego waayo